wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa kormeeray deegaanka buulo xaaji oo hoostaga magaalada jowhar ee xarunta maamulkaasi oo ay ka socdaan howlo lagu carutuurayo hareeraha webiga shabeelle si looga hortago in fatahaad uu webigu ku sameeyo beeraha ku yaala deegaanadaasi qaar kamid a dadka deegaanka uu kusoo dhaweeyay wasiirkan goobta ay howshu ka socoto ayaa uga warbixiyey sida ay shaqada u socoto maanta waxaana soo gaaray wasaaradda aada mahad celihaynay waxay ku mahadsan yihiin meeshanu yimideen waxayna yimideen howsha mehelada qabtay woonu ku mahadsan yahay wasaaradda iyo kambaniga howsha noo qabtay aada u soo dhaweehaynay sharafan ku soo dhaweehaynay maadaama naga qayb qaateen biyihii naga jebhayna tuulada barkiciyaan aaday noogu buurin waanu ku mahad celihaynaa wasaaradda wayna la joogtahay waxaan kalaa codsahaynay hay-adaha iyo edfaw iyo kambani waxaan codsahaynay kiliga tuulada ag maraayo buqaa maanta ka baxday buqdii waa la xiray laakiin waxaa jira baratoy ma laha matooraa saaran dadkan danyanka waaye nin qarashwaasna qarash ma haysto marka waxaan rabnaay ina baratoyna la sameeyo wasaaraddana mataqaanaay nala ogaato hay-adda faw iyo kambani nala shaqeeyo shidado badan nala qabto mataqaanaay bartooydaas nalaga soo gaarsiiyo maxaa yeelay beerihii waxaan ku tacaba laheen matoor leba matoorka qashin ma haystaan dadka beeraley waaye masaakiin waaye mar waxaan rabnaay ina bartooy nalaga soo gaarsiiyo caadiw soo dunti meeshii naalaga habeeyo katarbiil iyo intaasoo qarash lagu bixiyey waa ku mahadsan yihiin kambaniga iyo hay-ada wasaaradda waa ku mahadsan yihiin hoosha ay noo qabteen aad iyo aad ilaha maada iskale waa u mahadinay aadan ugu mahad celinay anagoo beriga tuulada buul xaaji ah aad wadana yar meeshii macnaha biyaha ay ka bixi jireen ama siimow ha noqoto oo ka noqoto aad iyo aad ayaa naalaga hagaajiyey aad ayaa noolagu toosiyey dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaashim daqare ayaa faahfaahin ka bixiyey dadaalada ay wasaaraddu wado ee ku aadan ka hortaga fatahaada webiga shabeelle ee xili roobaadka
runtii shaqada siday u socoto aadaan ugu qanacsannahay maxaa yeele dadku bulshada hadday ku qanacsan tahay wixii loo qabtay annagana waa ku qanacsannahay waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahad celiyo injineerka howshaan ka shaqaynaya ee ka socday ee kambaniga maax waxaan leeyahay adiga kambanigaaga waa aadaad ugu mahadsantihiin howsha sida hagar la-aanta aad u qabateen waxaad mudantihiin in laydinku hambaliyeeyo waxaan leenahay guulaysta sidoo kale waxaan u mahad celinaa hay-adda faaw oo gacan naga siisay inay suurtoodo hawshaan iyadana waxaan leenahay aadaad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay shaqada la qabto waa midaan ku qanacsannahay waxaan rabaa halkaan inaan farriin ka diro sida arkaysaa webiga biyuu keenay roobkana waa daa annaga kaalinta noogu aadanayd hadday noqon lahayd qodida kanaaladii maxaa yeele kanaaladu waxay yareeyaan fatahaadaha waxayna soo kordhiyaan wax soo saarka hadday noqon lahayd caribuurkii tababaradii inta waa bixin howlaha looga hortegayo fatahaada webiga shabeelle uu sameeyo xili roobaadka ayaa imaanaya iyadoo dhowaan ay curteen roobabka guga taasi oo inta badan ay khasaare kala kulmaan dadka beeraleyda ah ee degan hareeraha webiga